xarumaha caafimaadka ku yaala degmada balanbale waa ay shaqeeyaan hase yeeshee heerkii loo baxana shaqadooda ma gaarsiisna walow ay yar yihiin weliba xarumaha caafimaadku ay aada u kooban yihiin laakiin cadada xarumaha bulshada adeega sida rasmiga uga dhaxaysa waa ay yar yihiin shaqadooduna way yar tahay inkastoo horey ay u xirnaan jireen laakiin hadda ay ka shaqeyso hay-adda i m c marka heerkii loo baahnaa wali maanaan gaarin baan leenahay waxa ay keenaya waa meeshaan deveral isbitaalkii hore oo ay lahayd oo weynaa dowladdii xilligii etoobiya iyo soomaaliya dagaalkii shan shadan buu ku burburay kii dambe dadku ay dhisteenna wuxuu noqday isbitaal yar oo gacmahooda ay ku dhisteen oo aan cid ka gacansiisa aysan jirin haydaasa ka gacansiin dowladasa ka gacansiin marka baahida ugu weyn waxa weeye isbitaalku yar sidii ugu ballaaran lahaa ada loo fidin lahaa taas baa ugu wacan in heerkii loo baala uusan gaarin oo usan aada u shaqeyn